bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkaco oo kuwada ugu door kulan waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle oo balcad ka furtay tababar lagu tayanayo golaha deegaanka gudoomiyaha gobolka banaadir oo kaarka codbixinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dowladda hoose ka qaatay degmada kaaraan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo xarigga ka jaray dhismayaal iyo dayactiir ballaaran oo lagu sameeyey qaybta guud ee taliska ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee loo yaqaano trafiko wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo magaalada muqdisho ku qabatay shir loogu hadlayay kordhinta wacyigelinta iyo qaadashada tallaalka si looga hortago cudurada faafaa warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan nin toogasho ka geystay jaamacad ku tala maraykanka oo lagu raad joogo
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
taasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ayaa balcad ka furtay tababar lagu tayaynayo golaha deegaanka saadiq socdaal ayaa degmada balcad warbixintaasi inoogu soo diray tababarkan oo ah midda socon doona muddo shan maalmood ah ayaa loo furay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada balcada kaa oo muhiimadiisu ay tahay kor u qaadista tayada golaha deegaanka ee degmada balcada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda hirshabelle waxaana fududaynaysaa hay-adda i o m islamarkaana ay taabigelinayso hay-adda fireside african group waxaa ka faa'iidaysan doona xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada balcada waxaana goobjoog ahaa xubno ka socda labada hay-adood i o m iyo fireside african group iyo sidoo kale xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda hirshabelle ugu horeyn waxaa ka hadlay goobta cabdiqaadir maxamed cusmaan oo markaasi ku hadlayay magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda hirshabelle
anagoo soconay muqdo ilaahay muqdishada fadhiso runtii aad aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday ugu shaqayso wasaaradda arrimaha gudaha borograamyo badan iyo mashaariic badan ayay nagala shaqaysaa runtii kulankan wuxuu wuxuu yahay wuxuu u yahay fursad aad muhiim uga ah oo lagu tayaynaayo awoodda awoodda hay-adaha dowladaha hoose laguna xoojinayo doorka ku aadan doorkooda ku aadan bixinta adeegyo taya leh ka qaybgalka bulshada iyo isla xisaabtanka wasaaraddu waxay si buuxda waxaa si buuxda ugu go-an dhisidda dowladaha hoose dhisidda dowlada hoose oo karti leh islamarkaana ka jawaaba baahiyaha dhabta ah ee bulshada waxaan rajaynaynaa in wada xaajuudyada iyo aqoonta laysu wadaagsanayo ay horseedi doonaan ficil wax kuool ah iyo isbedel waara ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha ugu muhiimsan yihiin golaha deegaanka hay-adda iom hay-adda farsite sida hanaanka iyo wanaagga maaragtay ugu shaqeeyaan ayaa maaragtay mahadcelinayaa iyo xubnaha golaha deegaanka balcad ugu weerayo gudoomiyahooda ugu dambayntiina waxaa si rasmi a u daafuray tababarkan gudoomiyaha golaha deegaanka degmada balcad ana duqa degmada mudane qaasim calinuur qaasim furduga waan ka mahadcelinaynaa juhdiga iyo shaqada adag ee la geliyey si uu siminaarkan ku horgeli lahaa ee ugu horeyso ciddii ka shaqaysay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dowlagoboleedka hirshabeelle iyo hay-adaha i o m iyo hay-adda fulinayso farasayd ama shirkadda wixii lagu magacaabo iyo waxaan u mahadcelinaynaa cid allaale ciddi ka soo shaqaysay howshan annaga waxay noo tahay fursad haddii aan nahay xildhibaanada golaha deegaanka maxaa yeelay in nala tababaro sidii aan ummadda ugu adeegi lahayn wax nagala fahansiiyo aad aan u soo dhaweynaynaa waxaan rabaa inaan idhaahdo siminaarkeenu waa noo furan yahay insha allahu xildhibaanada waxaa kula dadaarma oo aan nafteeda ka bilaaba insha allahu inaan bal ka faa'iidaysano siminaarkan qorshihiisa wuxuu ahaa inuu ka dhaco gobolka banaadir amba hoteelada muqdisho iskaashi iyo isfahamka dhexdhacay wasaaradda iyo hay-adihii howshaan wada iyo maamulka waxaana suurogeliyey in xafiiskeena noogula keeno sidaas awgeed waa inaan muujinaa inaan u baahan nahay oo aan raalli ka nahay wakti allaala shanti wax naga dhelimayso oo aan ku fahmayno howlo badan oo aan qaba lahaynay iyo caqabadana mar imaanaya sida horgudbaan si ay u gudbi lahayn xataa marka xildhibaanada golaha deegaanka nafteeda ka bilaabaya inaa idhaahdo aan niyadda siino aanan ku kalsoonaano aanan ahaano dad loo yimid wixii loogu yimid diyaar ah inay faa'iid gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kaarka codbixinta doorashooyinka golaha deegaanka ee dowladda hoose ka qaatay degmada kaaraan maxamed deeqis macalin ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mugaab ayaa maanta kaarka codbixinta doorashada dowladda hoose ka qaatay degmada kaaraan ee gobolka banaadir munaasabadda uu gudoomiyaha gobolka banaadir uu ku qaadanayay kaarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha cabdikariin axmed xasan xildhibaano ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada kaaraan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adaha dowladda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay doorashadu u leedahay xoojinta hanaanka dimuqraadiyadeed iyo sidoo kale xaqiijinta ka qaybgalka shacabka isagoona ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyeed inay si buuxda uga qayb qaataan geedi socodka doorashada ayna si xor ah u dhiibtaan codkooda runtii maanta aniga waxay ii tahay maalin labaad oo aan ii ah farxad weyn maalin farxadeed dhowr bil ka hor ayay ahayd halkaa markaan ka qaatay kaarka isdiiwaangelinta maanta halkan waxaan ku qaatay oo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay igu guddoonsiiyeen oo aan ka qaatay kaarkii codbixinta si aan u codeeyo oo aan xaqayga dastuurigaa u guto si aan u doorto madaxda aan rabo waddankan inay maamusho anigana fursad ay ii noqoto in la ay doorto waxaan ku faraxsanahay oo maanta runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan guul weyn u ah inuu waddanka aaday doorasho qof iyo cod ah inuu waddanka aaday doorasho toos ah inuu waddanka aaday doorasho xor iyo xalaal ah in laga gudbay xilligii siyaasadda soomaaliya ay ku dhisneed shaksi ay ku dhisneed ma aragtay aragti gaaban maanta siyaasadda soomaaliya waxay ku dhisan tahay qorshayaal iyo aragtiyaal siyaasadeed oo ay matelayaan ururo siyaasadeed iyo axsaab waxaa shacabka soomaaliyeed loo soo celiyey awooddii xukunka oo gacantooda loo soo geliyey si ay u doortaan madaxda ka arrimi doonto masiirkooda mustaqbalka madax ay ayaga doorteen ayagana ay la xisaabtamayaan waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee runtii dadaal dheer oo xoog badan ku bixiyay sida arrintaan meelmar u noqo lahayd habiyi maalinuu u taagnaa oo uu hogaamiyey guddoomiyaha cabdikariim sidoo kale waxaan dhammaanteen bogaadini hambalyo u diraynaa aniga ku hadlay afka maamulka gobolka banaadir iyo shacabka gobolka banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne dal xoreeye oo ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa inuu waddankan gaarsiin doono doorasho toos ah oo qof iyo cod ah madaxweynaha shalay ayuu qaatay kaarkii codbixinta wuuna caddeeyey in waddankan uunan u laaban doonin doorasho dadban taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa xarigga ka jiray dhismayaal iyo diyactiro ballaaran oo lagu sameeyey qaybta guud ee taliska ciidanka nabadgeeda waddooyinka ee taraafiko mustafa cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo diray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guuta asad cusmaan cabdullaahi ayaa maanta xarig jaray ilaa iyo dhowr mashaariic oo laga hirgeliyey gudaha xarunta qaybta taraafikada ee gobolka banaadir mashaariicdan uu isugu jiray xarun caafimaad oo lagu baxnaaniyo dadka shilalka soo gala xabsi ku-haynta qaybta taraafikada oo iyana dibudhis iyo ballaarin lagu sameeyey hool lagu tababarto iyo mashaariic kale oo ka mid a waxqabadka qaybta taraafikada gobolka banaadir ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun shan iyo labaatan ayaa si rasmi a maanta xarigga looga jaray taliyaha qaybta taraafikada gobolka banaadir gaashaanla sare muuse khayr ayaa faahfaahiyey mashaariicda uu maanta xarig jaray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeyo guuta asad cusmaan cabdulaahi bulshada maanta laga bilaabo waxaan u hirgelinay nambarka gaaban ee shan shan todoba oo ay ka soo gudbin karaan cabashadooda waxaan hirgelinay maadaama ay shiralkii bateen xabsi aada u weyn oo aada u ballaaran oo bakagekiisa xiran leh oo musqulihiisa wato oo meeshii ay ku dukan lahayn wato oo xabsi casri ah oo si kumeel gaara ilaa qofka uu cadaaladda lagalaga gaarsiinayo meeshii lagu sii hayn lahaa ah isagana waa ka hirgelinay maadaama aan ka shaqaynayno shilal iyo dhaawacyo iyo dad dhibaato soo gaartay waxaan u sameynay xarun gargaar deg deg ah oo qofka ilaa isbitaal laga gaarsiin karo ka dhigi karta qof oo stable ah oo degan oo xaaladiisa xaalad la qaadqaadi karo qofka ama oo in dhakhtar caadiya uu gaaro sugi karta oo emergency aan ahayn waxaan hirgelinay oo aan sameynay maxaa la yidhahdaa howl tababar ah oo ciidanka aqoontooda si kor loogu qaado bulshada la dhaqankeeda hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd aqoonta xeerka ay u leeyihiin iyo bulshada uga adeegayaan waxaan markii ugu horreysay daadejinay oo aan sameynay xeerkii nabadgelyada waddooyinka oo ku qoran afkeenna hooyo maadaama ay tahay xarun weyn oo aan ku shaqaynayno waxaa lagama maarmaan noqotay inaan meel cibaado oo ilaahay aan ku caabudno oo aan salaadeena ku ogno oo aan maxaa la yidhaahdaa ka fiican xafiisyadeena inaan hirgelino ayadana ilaahay waa nagu guulayey waana hirgelinay waa ka shaqeyn waxaa noo hirgelay oo ilaahay noo fududeeyey sanadkan maxaa la yidhahdaa ceel biyood inaan ka sameyn xarunta waxaa ayadana aan hirgelinay inaan shirarka shilalka meesha qofka dacwada gal ku rogman lahaa oo akrin lahaa in maanta oo shaashada ka ka fiirsan kara qofka qalabkiisa macalinkana oo sharaxi kara guddiga saas ay go-aan ku gaari karaan waxaan rajeynaynaa sanadka laba kun lix iyo labaatan oo noo bilaaban doona dhowaan haddii ilaahay cimri iyo caafimaad lagu gaarsiiyo in ayadana wax wax la taaban karo bulshada aan la wadaagi doono o aan soo bandhigi doono afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifitaax aadan xasan ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay in guud ahaan mashaariic kala duwan laga hirgeliyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay guud ahaan qaybaha ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna sheegay in taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed wuu uga gol leeyahay arrintan in lasii horumariyo qaybaha ciidanka booliiska dhammaan horumaradaas ama saddexdaas qaybooda maanta taraafikada laga xarig jiray waxay ka mid tahay mega projectiska uu ciidanka booliiska soomaaliyeed sanadkan ku tillaabsanayo oo ay ka mid tahay ciidanka booliiska soomaaliyeed sidaa ka warqabta maalmahanba meelo badanaa xargaa laga jaray sanadkan sanad la mid ah oo ciidanka booliiska soomaaliyeed soo marayna ma jiro wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay shir loogu hadlayay kordhinta wacyigelinta iyo qadashada talaalka si loogu hortago cudurrada faafa axmed cali ayaa muqdisho ka soo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka daafurtay shir laba maalin socon doona oo laga hadlayo kordhinta wacyigelinta iyo qaadashada talaalka si looga hortago cudurada faafa ee ku dhaca carruurta shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dhakhaatiirta waxda caafimaadka gobolka banaadir hay-adaha caafimaadka ka shaqeeyay iyo mudsharaf kala duwan shirka ayaa intii uu socday diiradda lagu saaray muhiimadda uu talaalka u leeyahay carruurta doorka ay bahda caafimaadku ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada iyo sidii loo xoojin lahaa kalsoonida shacabka ee adeegyada tallaalka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga ka dhexeeya isbitaalada gaarka ah iyo kuwa dowliga ah si tallaalka loo baahiyo loona gaarsiiyo carruur badan madaxa tallaalka qaranka ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar maxamed maxamuud deerow oo furay kulanka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in si wadajira looga qayb qaato sidii ay carruurta soomaaliyeed u heli lahayeen adeeg bixin tallaal oo hufan si ay uga badbaadaan cudurrada halista ku ah noloshooda xarun kasta caafimaad haddii ahaan lahayd heerarka kala duwan ee adeeg bixinta caafimaadka hadduu ahaan lahaa isbitaalada referalka ama isbitaalada publica ah ee dowladda ama hadduu ahaan lahaa xarumaha gaarka loo leeyahay isbitaalada ama m c hjada oo ilaa heer degmo ku yaalo in la gaarsiiyo adeegii talaalka maxaa idinka ratibmaya marka ama maxaa waajib idinku noqonaya maxaa waajib idinku noqonaya horta in laga shaqeeyo xirfadle aqoon u leh adeeg bixintaas qaban kara hooyada soomaaliyeed imaaday xarunta ama ku dhashay ama cunugeeda keensatay in aysan sababin inay laabato iyadoo talaalkii xarunta ee taalo in laga shaqeeyo in talaalkaasayta la siiyo maxayaabaha marka u baahan oo runtii aan wax badan u baahnayn waxaa ka mid ah in qofkaas xifradla ah ama shaqaalahaas caafimaadka ah la tababaro lagu dhiirogeliyo sida fudud uu hooyadaas ugu sharxi karo waxtarka iyo faa'iidada uu leeyahay talaalka iyadoo markaas laga duulaayo muhiimadda uu u leeyahay adeeg bixinta oo runtii muhiim u ah markii laga hadlayo xarunta caafimaadka oo runtii talaalkana uu si bilaasha runtii lagu bixiyo xarumaha welibana aan ka hadlaya oo gaarka loo leeyahay oo intooda badan hadda halkaan nagala joogo marka doorka labaad marka oo muhiimka noo ah oo aan qiimeyn karno inaan meeshii loogu talagalay ma taagannahay adeeg bixinta talaalka mise caqabado ayaa jiraan waxaa ka mid ah mararka qaar saa la socotiin dadku siyaabo kala duwan ayay usoo gaaraan marka laga hadlayo xarunta caafimaadka ama adeeg bixin kala duwan ayay qaataan waxaan rabnaa hooyo kasta oo soomaaliya oo xarunta caafimaadka imaaday ee adeeg bixin u timid oo siyaabo kala duwan ah oo cunug shan sano ka yar wadato in la hubiyo in jadwalkii talaalka loogu talagalay inay qaadato waa su-aal aad u fudud runtii oo u baahan keliya in lagu dhiirigeliyo shaqaalaha caafimaadka inay ku daraan shaqooyinkaas oo qeybta ka ah iyo sidii isbitaalka ama xarunta caafimaad laysugu xiri lahaa qeybaha kala duwan ee adeeg bixinta sidaas markaan leeyahay maxaan ka wadaa saa la socotaan markii laga tago jadwalka oo ilmaha ee loogu talagalay inay talaalka qaataan sanadkii dhaweyd waxaan ballaarinay oo siyaasadda wasaaradda caafimaadka ay kusoo dartay ilmaha shanta sano ka yar cunuga hadduu mar shan sano iyo wixii ka yar u yahay inuu u noqonaayo inuu qaato talaal kasta oo uu ka gudbay xilligii loogu talagalay inuu qaato sababta oo aan u sameynay maxay tahay waxaa la ogaaday xoogo kala duwan ururin kala duwan runtii aan sameynay in ilmo badan oo runtii waddanka joogo in ay ka gudbeen waktigii talaal qaadashada oo ilaa siddeed iyo tobanka bilood ahaa kadibna ay u suurtageli weyse maadaama bolicy uusan jirin aanan bolicygin waxna ka bedelin halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raydu jarmarkana warka caalamka baadgooba ayaa socda kadib markii laba arday ah lagu dilay sagaalkana lagu dhaawacay toogasha wadareed ka dhacda jaamacad brown ee ku taalla providence rhode island maraykanka ninka hubeysnaa ayaa rasaas ku furay gudaha fasalka isagoo ku sugnaa dhismo uu imtixaan ka socday jaamacadda oo ka mid ah kuwa ugu da'da weyn oo uguna sumcadda badan gudaha maraykanka ayaa la xiray iyadoo booliiska ay baadagoob ugu jireen ninka hubeysnaa kaasoo weli gacanta lagu hayo ardayda ku sugan qeybo ka mid ah jaamacadda ayaa lagu wadaa in loo sheegay in ay hoy ka dhigtaan ilaa inta ay booliiska ninka ka soo saarayaan aaggaasi saraakiisha isbitaalka rhode island ayaa sheegaya in dadka dhaawacmay ay intooda badan ku sugan yihiin xaalad halis ah balse degan dhegaystayaal warkii habeennimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa cidduu warkayga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta aana facebook kuleenahay radio shohar waa anugu cabdiqaadir maxamed ah sidaas iyo nabad geliyo